Tani waa fariin wacyigelineed oo ku aadan cimilada deegaanka. Fadlan ogow mar walba waa kuu muhiim inaad la socoto isbeddelka cimilada ee deegaankaaga. Ka warqab saadaasha cimilada ee deegaankaaga. Ogow marka ay jiraan calaamadaha sida daadad, heerka biyaha webiga oo sarreeya ama dabaylo inay calaamad u tahay fatahaadda webiga. Diyaarso agabka xaaladda degdega ah oo aad si fududna u qaadan karto haddii aad ka baxayso hoygaaga sida cuntada, biyaha, daawada, tooshka, raadiyaha, baytariyada, jaajarka telefoonka, iyo lacag caddaan ah. Sidoo ama hayso kaarka aqoonsiga, shahaadooyinka dhalashada iyo faylalka. Adiga iyo xubnaha qoyskaaga sameeya qorshe degdeg ah oo aad uga bixi kartaan daadadka ama fatahaadaha. Sidoo kale raadso meel ammaan ah oo lagaa caawin karo, waddooyin nabdoon, iyo hababka aad iskula xidhiidhi kartaan. U raro xoolaha sida ariga, lo'da, digaagga iyo alaabaha kale ee muhiimka kuu ah meelaha taagga ah. Tijaabi dhammaan qalabka. Xaqiiji inaad xirto khasaabadaha ama tuubooyinka biyaha iyo gaaska haddii gurigaagu daadadka soo galo iyo haddii ay noqoto inaad ka baxdo hoygaaga. La xidhiidh hay'adaha dawladda iyo deriskaaga si aad u ogaato in deegaankaaga uu u nugul yahay fatahaadaha iyo khatarta daadadka si wax looga qabto.
soo gudbinta fariintan wacyigelinta ee bulshada ayaa waxaa iska kaashaday hay-adaha hirda iyo somali humanitarian fund oo marka magaceeda la soo gaabay loo yaqaan s h f waxaan idiin baahiyey warbaahinta markabley hirkeeda f m siddeetan siddeed dhibic siddeed megahatis mahadsanidin